أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa habeennimo jimco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka barnaamijkeena faafreebka wararka qodobada caawa ayd ku maqli doontaan hadduu allah ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doona samir iyo dulqaad dheer kadib sidee ree khaza ay ku hanteen guusha ay maanta u dabaaldegayaan muxuu heshiiskii xabajoojinta ahaa ee dooxa lagu saxiixay oga dhigan yahay muqaawamada falastiiniyiinta iyo cadowga yuhuudda madax ka tirsan maamulka suhyuuniga oo muujiyey wejigabax ay ka qaadeen heshiiska warbixin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa oo umuurahaasi ku saabsan isla weynida iyo ku-digashada shacabka abriyada reer falastiin ee dowladda saliibyadda maraykanka kadib dabka ka holcaya magaalada los angeles ee dalka maraykanka oo geysanaya khasaare maaliyadeed oo lixaad leh iyo qabkii maraykanka oo jabay ama meesha ka baxay kuwii muslimiinta khaza ku gubay oo wajahaya fuuqbax dhan waliba leh waxaynu soo gudbin doonnaa warbixin tooshka ku ifinaysa shan arrimood oo ku saabsan dabka ka holcaya kaliforniya barnaamijka faafreebka sidoo kale waxaynu caawa idinkugu soo gudbin doonnaa mid ka mid ah culimaa'udiinka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo boogaadiyey guulaha ay muslimiinta falastiin ka gaareen dagaalka ay kula jiraan yuhuudda sohyuuniyadda sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijka waxay idinku maqli doontaan kulan lagu heshiisiinaya beelo walaalo ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mas-uuliyiin heer wilaayo nabadoonno marti sharaf iyo culimaa'uddiin oo ka hadlay munaasabadda iyo beelaha murile iyo mareexaan oo gogashii nabadeentae loo dhigay isku saamaxay qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa hadduu allah ka raali noqdo ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal sida qodobada barnaamijkeennaba caawa idinku maqlayseen samir iyo dulqaad dheer kadib sidee walaalaheen ree khaza ay ku hanteen guusha ay maanta u dabaaldegayaan muxuu heshiiska xabajoojinta ee dooxa lagu saxiixday uu oga dhigan yahay muqaawamada falastiin iyo cadowga yuhuudda madax ka tirsan maamulka suhyuuniga oo muujiyey wejigabax ay ka qaadeen heshiiskaas warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali xaye faysal
kadib istishaadka tobanaan kun oo isugu jira rag dumar iyo carruur dhaawaca tobanaan kun oo kale iyo burburka deegaanno camirnaa oo dhulka lala simay dadka reer khaza ayaa ugu dambayntii ka guulaystay cadowgii yuhuudda ahaa ee gumaadayay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay waxayna mar kale adduunyada tuseen hal adeygii iyo halyeynimadii abid lagu yaqiinay ee uu abwaankii soomaaliyeed ka yidhi jiritaanka falastiin inaan xoog furfuri karin faantoomna ridi karin fiitoona tiri karin geeshkii u faydnaa ma ku qoray farwaaweyn khaza oo dhacda dhulka malaaximta iyo daa'ifada mansuurada ah ayaa wax ku siman sannad iyo saddex bilood waraabtay dhiig aysan hore u liqin taariikhdan cusub aroornimadii sabtidii toddobadii oktoobar laba kun iyo saddexi labaatan oo ku beegneyd labiyi labaatankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ayay muqaawamada filistiiniyiinta waxay dagaal aad loo abaabulay oo cir iyo dhula ku qaadeen deegaannada ay yuhuudda xoogga ku qabsadeen ee lagu deegaameeyey shacabka yuhuudda weerarku wuxuu ahaa mid kadis ah oo aan fariir ku noqday sirdoonka yuhuudda oo isku tiriya midka ugu hormarsan dunida labaatan daqiiqo kadib markii uu socday howlgalku ayuu maxamed dayf oo ah taliyaha ciidanka alkasaam ku dhawaaqay bilaabashada duulaan loogu magacdaray duufaanul aksa oo ah howlgal militari oo lagu xoraynayo maxaabiista reer falastiin ee sida gardarada ah muddada dheer ugu xidhan xabsiyada yahuudda duulaankaas ayaa lagu dilay kun iyo laba boqol oo yahuud ah waxaana lagu soo qafaashay ku dhowaad saddex boqol oo maxaabiis yahuud ah kadibna waxaa ka dhashay duulaankii ay ku dhawaaqeen yahuudda ee ay sheegeen inay kaga jawaabayaan duulaankaasi kuna soo furanayaan maxaabiista kuna burburinayaan awoodda muqaawamada reer filistiin khaza ayaa martigelisay afar boqol iyo lixdan maalmood oo dagaal xasuuq wadareed iyo burbur ba'an oo ay geysanayaan yahuudda waxaa magaalada isugu habarwacday yahuudda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka kuwaas oo si aan gabasho lahayn u garab istaagay kiyaanka dulmiga hub dhaqaale iyo fikirna uga qayb qaatay duulaankooda ujeedku wuxuu ahaa in dadka reer khaza lagu dirqiyo isdhiibid lagu argagaxgeliyo geerida iyo gumaadka laguna sanduleeyo inay kor u qaadaan raayada cad ee tanaasulka si ay hubka u dhigaan magaaladooda u gacangeliyaan maxaabiistana u soo celiyaan laakiin shan iyo toban bilood oo dagaal malxamad ah kadib netanyahu iyo xulifadiisa muqaawamadii ma maquunin maxaabiistiisa ma furan magaaladiinna ma qabsan waxaana lagala hor yimid go'aanno ad adag iyo gumaca baaruudda إسرائيل التي تمتلك ترسانة الحرب الكبرى إيه، اللي فيها أدق الأسلحة وأغ- وأعتى الطائرات تقتل أطفالنا ونساءنا بعمد وتقصد إيه، وهي تريد ذلك إيه، لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه إيه، بأسلحة بسيطة إحنا مضطرين أن ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحة لدينا هذا ما هو متاح لدينا ماذا نستطيع أن نفعل هل نرفع الراية البيضاء نحن لن نرفع الراية البيضاء dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay tahay guusha ay gaareen shacab laga dilay ku dhowaad konton kun oo ruux lagana burburiyey in ku dhow konton iyo siddeed kun oo dhisme jihooyinkii gurmadka bini'aadanimada oo idilna laga go'doomiyey khubarada militari ee aaminsan inuu guulaystay shacabka khaza ayaa tibaaxaya inaanu marnaba guulaha lagu qiimeen halbeegna looga dhigin tirada dadka ee ay dhinacyada iska dileen balse halbeegu yahay qofka dhulka u hara iraadada dagaalkana aanan ka tanaasulin reer afqaan waxaa laga dilay ku dhowaad laba boqol oo kun oo shacab ah balse iyagaa guusha u haray suuriya waxay hurtay ku dhowaad nus milyan shacab ah ugu dambayntiina way ka guulaysteen gacan kudhiiglihii gumaysanayay fiitnaam ayaa intaba ka sii daran oo weysay in ka badan saddex milyan oo shacabkeeda ah kuna guulaysatay inay soo afjarto gumaysigii maraykanka qiimaha la hurayo waa mid weyn oo xanuun badan balse waxaa ka sii qiimo badan waxa la raadinayo iyo yoolka la hiigsanayo sida ay aaminsan yihiin khubarada militariga في الحرب المتناظرة هناك هزيمة لجيوش في الحرب المتناظرة بقاء الضعيف مستمرا في نصف قتاله انتصار.
هو عنوان النصر حلو هذا الفرق بين اللامتناظرة يعني برأيك والمتناظرة.
حتى الآن إسرائيل- وغيركم أدرس في أرقى معاهد العالم هذه هي المقاربة يعني يعني الآن- برأيك مجرد الصمود مجرد- مجرد الصمود هو انتصار بقاء بقاء الضعيف حلو.
و- ومس وابقائه على مشعل المقاومه لانه راح يسلم الرايه للي بعده والانهزامي وهذا يروح.
يع- وهذا يعتبر دفعا ل- ل- ل- للقضيه الفلسطينيه الى حد يعني سيدي إيه؟
السابع من اكتوبر منعطف استراتيجي حلو.
شاء من شاء يا وابى من ابى وس- وسيبقى مشعل المقاومه قائما حتى التحرير الثمن باهظ الثمن مؤلم ولكن انا لا اقلل من قيمه الش- الشهداء والجرحى ولكن في سبيل استعاده فلسطين انا بحكي عن فلسطين من بس- النهر بس- الى البحر inkastoo dadka reer khaza aysan si buuxda uga guulaysan cadowgooda welina ay la nool yihiin raadadka xanuunka badan ee uu reebay duulaanka cadowga haddana waxay xaqiijiyeen guul weyn oo dabaaldegeedu uu camimay gudaha qidaaca iyo qaaradaha kale ee dunida inaad cadowgaaga wiiqdo waa guul inaad quus gaarsiisa waa guul inaad himiladiisa ka hungayso waa guul wuxuu ku goodiyey inuu gaari waayana waa guul booloxooftadii binyaamin netanyahu ay ahayd kuma qancayo waxaan guul dhammaystiran ahayn waxaa afka baarkii ka dhigay dhallinyarada reer khaza ee isku fidiyey dhismayaasha burbursan ee magaalada kuwaasoo taxadigii ugu adkaa la galay dowladaha isku sheega kuwa ugu tunka weyn dunida ugu dambayntiina la haray guushii maadiga iyo tii macnawiga ahayd shacabka reer khaza wuxuu huray wax weliba uu haystay wiilashooda waalidiintooda iyo wixii maal adduun ahaa ee ay haysteen سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتم في وجه الطغيان سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر المطهر من دنس قاتليكم سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متخاذل وجبان ومدع للإنسانية سلام عليك يا شعبنا العظيم وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة فقد أعذرت غزة إلى الله ودافعت عن ثالث الحرمين بلحمها الحي وبجوع أبنائها وقدمت وتقدم كل ما تستطيع فهبوا يا أحرار شعبنا وأمتنا وأعلنوا نداء لبيك يا أقصى في كل الميادين
shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ma jirin gurmad ummadeed oo ay heshay khaza iyo mid guruub gaar ah uga yimid balse allaah ayaa ku garab galay mid ka mida galladaha ugu waaweyn ee uu bixiyo oo ah galladda iimaanka taasoo u suurtagelisay inay dusha u ridaan ahwaal iyo aafooyin ay adag tahay in loo adkaysto dadka reer khaza ayaa maanta dabaaldegaya balse waxaa dabaaldegga kala qayb qaadanaya ummadda milyaarka ah ee indhaha ka daawanayay gumaadkooda إليكم يا أهل غزة ندرك في قرارة أنفسنا أننا لم نكن معكم كما يجب بل نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم كيف نكبر معكم ونحن لم نكن معكم النصر الذي أكرمكم الله به هو لكم وحدكم لقد سقطنا في اختبار النصرة أنتم الحجة علينا لقد أثبتم أن أمة الإسلام وإن ضعفت أطرافها فإن قلبها نابض في غزة أنتم من رفع راية النصر حين تركناها تسقط والله أن لكم دينا في أعناقنا لن نوفيه مهما فعلنا أنتم الذين آمنتم بوعد الله قبل أن تنظروا إلى موازين الأرض أنتم الذين صدقتم بقول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فجعلتم يقينكم عتادكم وثباتكم سلاحكم وأرواحكم مهرا للكرامة والنصر يا بقية العز في أمة نامت كتبتم بالدم والدمع ما عجزنا عن كتابته بأقلامنا المرتعشة نحبكم ونقبل أقدامكم والأرض التي تحت أقدامكم خذلناكم بأفعالنا لكننا والله لم نخذلكم بقلوبنا رضي الله عنكم وأرضاكم يا تيجان الرؤوس sahaayinada ama israa'iil ayada oo dullaysan ayay madaxa fowrarisay waxaa dhulka lagu jiiday karaamadeedii waaba haddii ay karaamo lahayde waxaa bannaanka la soo dhigay taagdarideeda iyo tabarxumideeda waxaa burburay heebaddii ay ku lahayd quluubta sahaayinada carabta waxay u fashilantay dhan amni dhan caskari iyo dhan akhlaaqeedba waxaa kala fogaaday bulshadii caalamka iyo ayaga waxaa isnacay madaxdeedii waxaa la nacladay siyaasiyiintii iyo madaxdii sahyuuniyadda caalamiga sannad ka hor shuruuddii xabad joojinta oo ay ka madax adeegtay ayay sandulle ku oggolaatay ayadoo weliba dagaalkii sii socday muddadaasi ku weysay boqolaal ka mida askarteeda xajmi weliba oo xanuunku leeyahay ugu dambayntii way guulaysteen reer khaza salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar حرروا قيد الحرائر والسجين واسأروا للعرض دك المعتدين حطموا وكر المذلات شامخين أنتم حراس دار المسلمين كبروا قد لاح فجر الفاتحين واصدحوا الله أكبر لن نلين ورفعوا رايتكم في العالمين واهتفوا الشام دار المؤمنين
aad buu u mahadsan yahay ee walaalkan faysal mahad soomaali warbixintiisii ayay ahayd haddaba ee, heshiiskan aad maqasheen dhegeystayaal ee, sidee buu u dhaqangeli doonaa ee, sideese looga hirgelin doonaa ee, gudaha waddankaas falastiin waxaa arrimahaas aynu ka wareysananaa walaalkeen faysal xasan cali haye faysal xalay saacaddu markii ay ahayd abbaare afartii fiidnimo ayaa heshiis xabajoojin ah lagu dhawaaqay oo ka dhaqangalaya magaalada khaza kaas oo dhex maraya kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta iyo gumaystaha yahuudda isla xalayna damaashaad iyo dabaaldeg xoogan ayaa hareeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada khaza ee allah fadligiina dadka reer khaza ee sugnaaday muddada dheer ugu dambayntii kiyaanka yahuudda sugnaantooda iyo sumuudkooda waxba waa uu ka bedeli waaye oo ugu dambayntii dadkaas iyagoo aanan isdhiibin ayaa cadowga yahuudda uu u hoggaansamay shuruudahoodii iyo in magaaladoodii uu u faarujiyo heshiiskan waxaa la sheegay in si toos ah fulintiisu ay u bilaabanayso duhurnimada maalinta axadda ah ee taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo tobanka rajab kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan tahay sagaaliyo tobanka janawari labada kun shan iyo labaatanka saddex marxalad ayuu mari doonaa marxalad welibana afartan iyo laba maalmood ayay socon doontaa ugu dambayntiina marxaladda ugu dambaysa waxa uu gaari doonaa in ciidanka yahuudda ay ka baxaan guud ahaan marinka khaza ee qariidaduna ay ku soo noqoto halkii ay joogtay wixii ka horreeyey toddobadii oktoobar xilligii duulaanka uu bilowday marxaladda koowaad haddii aan ku hormarno heshiiskan wuxuu socon doonaa muddo afartan iyo laba maalmood ah marxaladda koowaad ah waxaana uu ku bilaaban doonaa sii deynta maxaabiista yahuudda oo isugu jirta dumar askar ah iyo maxaabiis da ah iyo kuwo xanuunsan tiradoodu waa soddon iyo saddex maxbuus intaas ayaa yahuudda loo sii deyn doonaa marxaladda koowaad oo afartan iyo laba maalmood socon doonta macnaheedu maahan hal mar ayaa intaas oo maxaabiisa la wada wareejinayaa balse toddobaadka ugu horreeya saddex ayaa la wareejinayaa ciidanka yahuudda iyaga qudhooda deegaano ayay kasoo insixaabayaan oo ay dib kaga soo guraan oo ay kasoo baxayaan kadib haddana maalmo kale afar ayaa la wareejinayaa haddana sidaas oo kale shuruudihii dhanka yahuudda ayaa la fiirinayaa oo la hubinayaa inay fulisan yihiin kale haddana qayb qayb ayaa loo siinayaa sidaas si la mid ahna ee yahuuddu iyaduna waxa ay samayn doontaa inay sii dayso maxaabiis aad u fara badan oo gaaraya laba kun qiyaastii maxaabiistaas oo la sheegayo in laba boqol iyo konton ka mid ah ay yihiin dadka ku xukuman xabsi daa'inka sidoo kalena shan boqol oo kale oo ka midana ay yihiin dadka xukunada waaweyn lagu riday sida shan iyo toban sane iyo wixii ka koreeya dadkaas ayay yahuuddu iyaduna sii dayn doontaa oo maxaabiis filistiiniyiin ah yahuudda waxay ka gaabsadeen inay soo bandhigaan magacyada maxaabiista filistiiniyiinta ah ee waaweyn ee ay sii dayn doonaan waxayna ka baqayeen baa laleeyahay in kacdoon uu ka samaysmo gudaha deegaanada yahuuddu haysato sida tal abiib iyo magaalooyinka kale oo dadka yahuudda ay ka cadhudaan dadka muhiimka ah ee loo sii daayay muqaawamada saas daraaddeed wax magacyo ah ma faafinayno ay yidhaahdeen marxaladda koowaad heshiiska waxyaabaha ee ku qoran waxaa ka mid ah in ciidanka yahuudda ay qaybta hore ama marxaladda hore ay ka bixi doonaan waddooyinka alrashiid iyo salaaxuddiin ee taga xeebta khaza taas oo muhiim u ah ee isu socodka dadweynaha deegaanadooda ku soo noqonaya ee sidoo kalena mara ee bartamaha magaalada arrinkaas wuxuu dadka u suurtagelin doonaa in dadka filistiiniyiinta ay dib ugu soo noqdaan deegaanadii ay ka barakaceen si gaara waqooyiga sidoo kale ee dadka ee dhaawacyada ahna ee waxaa heshiiska ee ka mid a qodobada ku qoran in la geyn doono marinka rafax halkaasna dadka loo furi doono oo marinka rafax la furi doono oo gurmadka uu kasoo gali doono sidoo kalena la geyn doono dadka dhaawacyada ah si loogu diyaariyo marxalad halkaas looga sii qaadi karo oo dibadda loo qaadi karo oo halkaas lagu soo daaweyn karo maadaama khaza gudaheeda wax looga qaban waaye marka dadkaasna yahuuddu way ogolaatay in jid la siiyo weliba macbarka yahuudda ayaa lagu qasbay inay dib u hagaajiso oo ay dhisto dibna u furto halkaasna ay maraan dadka dhaawacyada ah sidoo kalena ay ay soo maraan gaadiidka gurmadka sida ee imikaba ku go'doonsan macbarka sidaas daraaddeed waxaa laleeyahay heshiiska qodobada u dhigaya waxaa ka mid ah ilaa lix boqol oo gaari ayaa maalin weliba magaalada khaza soo gali doonta oo wada shixnado kala duwan hadday tahay daawo hadday tahay shidaal hadday tahay cunto iyo agabka loo baahan yahay intaba cadadkaasna dabcan iyo wax ka badanba waxay joogaan xuduudda oo rafax ayay kasoo gudbi doonaan deegaanada khaza ayayna soo gaari doonaan tiradaasna dabcan waxaa jaangooyey guddiga arrimaha baniaadanimada ee khaza oo sheegay in gurmadka baniaadanimo ee khaza ay u baahan tahay in afartan iyo labadaas maalmood ay tahay in maalin weliba lix boqol oo gaari inay soo gasho magaalada oo wax fudud aysan ahayn waxa meesha ka dhacay iyo masaa'ibta meesha ka dhacday sidoo kale waxaa guddiyo loo xilsaaray inay ka shaqeeyaan sidii dadka barakacay deegaanadooda dib loogu celin lahaa guryahooduna ay dib ugu noqon lahaayeen iyo sidii dib udhis loogu samayn lahaa magaalada khaza sidoo kale waxaa ka mid a qodobada lagu hesheeyey in yahuuddu ay joojiso cadaadisyada iyo tacadiyada ay ku hayso maxaabiista filistiiniyiinta ee xabsiyadooda ku jira iyo inay yahuuddu ogolaadaan in burburka hoostiisa laga soo saaro dadka laayey shaqadaasna muddo ay qaadan doonto deegaan weliba oo duqaymo ay ka geysteen yahuuddana baaritaan lagu samayn doono sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in dadka barakacay ka barakacay waqooyiga khaza in deegaanadoodii ay kusoo noqdaan oo weliba boqooyiga dadka guud ahaan ay kusoo noqdaan iyagoo aanan tirana la cayimin baaritaanna aanan lagu samayn si xorna ay ugu soo noqon karaan deegaanadooda heshiiska waxaa sidoo kale ka mid ah in dowladaha heshiiskan garwadeenka ka ah ay kormeeraan gurmadka caafimaadka iyo raashinka la gaarsiinayo dadka dhibaataysan ee khaza iyadoo dowladahaasna laga doonayo inay damaanad qaadaan in gurmadkaas la gaarsiiyo dadka u baahan sidoo kale maraykanka isaga si gaara waxaa lagu shardiyey in uu damaanad qaado dhanka yuhuudda in heshiiskaas aysan jebin karin marxaladda koowaad waa intaas marxaladda labaad oo taas ka halis badanna waa midda labaad ayaa la leeyahay oo iyaduna kooxaha filistiiniyiinta ay sii dayn doonaan tirada kale ee maxaabiista yuhuudda ee ay hayaan marka ay sii dayaan iyaga beddelkoodana loo soo dayn doono kumanaan kale oo maxaabiis ah ugu dambayntiina ciidanka yuhuudda laga saari doono guud ahaan marinka khaza marxaladda saddexaadna waa marxalad kale oo iyaduna laysku diyaarinayo in go'aan laga gaaro guud ahaan sidai dagaalkaas xal loogu heli lahaa ama ugu dambayntii yuhuudda iyo khaza lakala dhexdhigi lahaa ciidan qaramada midoob ka socda iyo afkaar noocaas oo kale ah oo la soo jeedinayay marka inahaas ayaa ugu muhiimsan
dhanka kale dabka ka holcaya magaalada los angeles ee dalka maraykanka ayaa waxa uu geysanayaa khasaare maaliyadeed oo lixaad leh iyadoo sidoo kale kuwii muslimiinta khaza ku gubayey ay wajahayaan fuuqbax dhan waliba leh waxayd ku soo dhowaataan warbixin tooshka ku ifinaysa shan arrimood oo ku saabsan dabka californiya warbixinta waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeen nuur cali warsame abushayba haye abushayba
I smelled smoke. I was sleeping, of course, and my dog alerted me that, that there was trouble. And when I looked outside, there's embers flowing across my yard.
It's very heavy. Yeah. I mean, you walk through and you see the despair on people's faces, not knowing what their next step is, not knowing if their house is.
There's nothing remaining of the material lives these people left behind. How do you even think about rebuilding?
waxaa weli si xuli ah gudaha gobolka californiya gaar ahaan magaalada los angeles uga holcaya dab halakeeyey dhul ballaaran geystayna khasaari leexaad leh oo aan horey taariikhda u soo marin gobolkan waxa uu noqonayaa dabkii ugu xooganaa ee taariikhda magaaladaas kaasoo baabi'ey in ka badan toban iyo laba kun iyo shan boqol hektar oo dhul ah islamarkaana sababay in boqolaal kun oo qof ay qaxaan wax ka badan labaatan ruux ayaa naftooda ku waayey ilaa hadda halka boqolaal dhisme oo ku fadhiyey malaayiin dollarna dhulka la simeen xukuumaddii sheegan jirtay inay tahay quwadda caalamka ayaan ilaa hadda xakamaynla fiditaanka dhimbilaha dabka oo daqiiqad walba gaaraya dhul ballaaran oo hor leh geysanayana khasaare kasoo kabashadiisu ay qaadan doonto sannado badan sidaba ay xaqiijinayaan warbixinada iyo falanqaynada soo baxaya haddaba waxaa warbixintana ku eegi doonaa shan arrimood oo ay gaaladu sheegaan inay yihiin waxyaabaha dabka ka ololaya gobolka californiya ka dhigay mid si xuli ah ku faafa iyadoo ay xusid mudan tahay in waxa ka socda maraykanka ay yihiin ciqaab rabi iyo qisaas caadil ah kow khubro dhowr ah ayaa sheegaya in roobab culus oo da'ay sannadkii tegey labada kun afar labaatankii ay sababeen inay xalufyaan inta badan dhirtii gobolka taasoo sida lagu warramayo sahli karta heerkulka kuleelka dhulka uu soo daynayo marka dhirta ay iiraato taasoo sida lagu warramayo fududayn karta kicitaanka dabka xogan ee sii faafa arrinka labaad ee loo aanaynayo inuu si xuli ah u faafo dabka los angeles ayaa lagu sheegay inuu yahay dabaylaha santa ana oo gudaha gobolka californiya si xuli ah uga socda tan iyo markii uu bilowday dabkan xogan dabaylahan xogan ayaa si laba jibaaray dabkii buuraha galbeedka los angeles una beddelay holac si degdeg ah u fidaya kaasoo jibaaxaya dhirta qallalan kuna baahay xaafadda benfig balsides ee ku dhow santa monica arrinka saddexaad oo ay warbixinadu xusayaan misna la sheegay in sabab uu u yahay faafitaanka dabka los angeles iyo magaalooyinka ku hareeraysan waa firirka dabka yacni in dabka uu ku boodo dhul nabdoon isagoo halkaasi ku sii baahaya geysanayana khasaa'ir hor leh sida lagu warramayo dabaylahan keliya ma ahan kuwa kicinaya dabka balse sidoo kale waxay qaadaan dhuxulaha iyagoona gaarsiiya dhul hor leh taasoo ah sababaha ugu weyn ee burburisa guryaha marka dabka duurka ku fido waana sida uu sheegay loli hayden oo ah khabiir oo ku takhasusay cilmi baarista dabka arrinka afraad ee sababay faafitaanka dabkan ayaa lagu sheegay taagaga los angeles iyo waddooyinka yaryar ee ciriiriga ah dhulka buraleyda ah ee ku yaalla aagga los angeles ayaa sidoo kale kordhiya khatarta dabka kaymaha sida uu mar kale sheegayo rory harden dabka aad ayuu ugu faafaa meelaha buuraha ah ayuuna yidhi ninkani dhulka noocan ah wuxuu sidoo kale ka dhigayaa daadguraynta iyo badbaadada mid adag mike bonin oo horey u ahaa xubin golaha magaalada los angeles ka tirsan ayaa u sheegay wargeyska the new york times in waddooyinka ciriiriga ah ee buuraha ku yaala si gaar ah belsides ay caqabad weyn ku yihiin dadka isku dayaya inay ka baxaan oo ay ka yaacaan dabka isbeddelka cimilada waa qodobka jannaad ee ay gaalada u tiirinayaan in dabkan musiibada ah uu si xuuli ah ugu sii fido qaybo ballaaran oo ka mid ah gobolka gaar ahaan magaalada dhaqaalaheedu uu maraykanku ku fahno ee los angeles khubaro dhowr ah ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada uu kordhiyo suurtagalnimada dabka noocan oo kale ah uu ka kaco gobolka californiya gunaanadkii dhammaan asbaabahan ay gaaladu ku andacoonayaan ayaa ah kuwa ay doonayaan inay isaga indhatiraan intani ay tahay cadaab ka timid xagga rabbiga abuuray koonkan iyo inay tahay abaalmarinta gaboodfalkii ay kula kaceen muslimiinta ku noola daafaha caalamka si gaar ah kuwa khaza maadaama xukuumadda washington maanta ay tahay tan ugu horraysa ee kaalmada nooc walbaha la garab taagan kayaanka sahaynada ee har iyo habeen baa laynaya haweenka carruurta iyo waayeelada reer falastiin صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qeybihiisa dhexe ayaynu isla soo gaaraynaa markan dhegeystayaal mid ka mid a culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxa uu boogaadiyey guulaha ay muslimiinta walaaleen reer falastiin ka gaareen dagaalka ay kula jiraan yuhuudda sahaayanada waa kan sheekh maxamed garaar xafidahullah oo uu inoo soo wareystay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan falastiin waxaa ka dhacay heshiis dabcan guushiisa iyo barwaaqadiisaba ay usoo hoyatay walaalihii muslimiinta reer falastiin ee guuldarro iyo halaagna ay kala kulantay yuhuudda arintaas marka haddii aad tihiin culummadii mujaahidiinta sideed kaga hadasheen maxaase idin muuqda
alxamdulilah maanta waxaan rajaynaynaa maraykankii inuu soo jabay yuhuuddii ay soo jabtay gaaladii ay soo jabeen dagaalkii yacnii deegaan yar oo degma maanta soomaaliya ku taalla oo kaleeta ah ummad muslin oo ku noolayd inay dabka la dhaceen wax allaal waxay hayeen iskugu geeyeen hanti kaga baaba'day ee maanta uu hub kaga baaba'ay rag kaga baaba'een waxaas oo dhan intay dhigeen marka hadda ay ka badin kari waayeen inay yidhaahaan bal hala heshiyo hala wada hadlo dagaalkan hala joojiyo tabartooda halkaa kusoo ururtay dadka intaa yaroo dhulka kilomitreedkaas ku nool soo afjari waayeen tabartooda ilaahay tusay marka horta waa guul ilaahay looga mahadiyo subxaana watacaala xaggana walaalaha reer falastiin ee dhibka badan loo geystay ee intaa halgemahayay sumuudka iyo sabarka muujiyey shan iyo toban bilood ee waxaad aragtay taqniyada iyo teknolojiyada maanta gaaladii sheeganaysay inay haystaan tan ugu dambaysa waxaana ay ku ridahayeen maanta u sabray u dhabar adeegay marnaba aan isdiibin sumuudka iyo sabarka intaa la eg sameeya waxaan leeyahay hanii-an lakum guul baan in rajaynaynaa wadahadalkan gaalada hadda ay la wifilaynayso in guushiina ay noqoto taasaan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala haddii beenbeen ay la yimaadaan kolba waad garanaysaan ilaahay tala saarta oo sabarkiina iyo sumuudkiina sii wada cadowgana israaci biidni illaahi tacaala wanaxnu macakum in sha allahu tacaala annagana waan ila jirnaa biidn illaahi tacaala ducadan in kula jirnaa qool iyo qalbiba waan ila jirnaa ficilna waxaan rajaynaynaa inaan waxuun samayno biidn illaahi tacaala oo aan garab idinku siinayno farxadna waxay u tahay muslimiinta oo dhan maalinkii sofiyetka uu ku jabay maraykan maxaa afghanistan uu ku jabay gaal oo dhan ma rabin hataa gaalada kuwa dagaalka gobobay kala dhexeeyey reer galbeed iyo maraykan iyo xataa ruush in la jebiyey may rabin iyo sofiyed maxaa yeelay guul islaam bay noqonaysaa taa oo muslimiintii isku arkahayay inaysan cidnaba ka guulaysan karin ayay dhiiro gelinaysaa taas waxay tusaysaa awoodaha adduunka isfaaniyo oo yacni adduunka u sarreeyaan ladhaha inay muslimiinta kaba guulaysan karaan iyo arrintaa muslimiinta ku dhiirigelinaysaa laakiin marnaba ma ogolaanaynay lahaayeen ruush iyo sofiyed in muslimiinta ay ka adkaadaan inkastoo ay naga soo horjeedaan bay lahaayeen rugma anfihim ilaahay wuu jibiyey soofiyadna waa burburay haddana maraykan iyo naato ayaa khadka soo galay marna gaalo ma aysan ogolayn nimanka inay meesha ku jabaan ilaahay baa jibiyey haddana muslimiinta waxay u noqotay guul iyo sumcad wanaagsan iyo dee wax adowgoodan kaga baqo iyagana ay ku dhiirgalaano ballankii ilaahay u qaaday ay kusii yaqiiniyaan marka ilaahay subxaana watacaala wa kaana xaqan calaynaa nasru lmuminiina wey nasrigii ilaahay u ballan qaaday baa halkaa ka soo baxay maraykan waa tii afghanistan uu ku jabay haddana mid kale ay noqonaysaa insha allahu tacaala muslimiinta ku dhiirigelinayso in cadowgooda ilaahay subxaana watacaala iidankiis ay ka adkaan karaan muslimiinta casrigan jooga qaar badan baa isdhiibay muslimiinta moraalka ka ebir ka noqday dadkaasoo dhan moraalka inuu usoo noqon doono ayaan rajaynaynaa kilomitiraadkaas nimankii ka dagaalamay shan iyo toban bilood cadowga maanta isiga inuu calaacalay miiskooda hadalka ku dul wareegeysanay ee taa marka waxaa weeye waa mid muslimiinta dhiiragelinayso oo ku dhiiragelinayso birta inay qaataan cadowgooda birta ka casladaan aysan isdhiibin marnaba oo cisi cisigooda iyo sharaftooda ilaahay in isku xiraan kitaabka alle subxana wa taala sunna rasuulka ay ka dambeeyaan cadowgoodana ay birta u qaataan marnaba ayna isku dulaynin ilaahay idka soo hartay ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون تاسان إلهي أقوم برينا فانيا لكم بان لنا بإذن الله تعالى عشر وين نوقف شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena faafreebka wararka ayaanu isla soo gaarnay kulan lagu heshiisiinaya beelo walaalo ah ayaa waxa uu ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee gado iyadoo mas-uuliyiin heer wilaayo nabaddoonno martisharaf iyo culimaa udiinba ay ka hadleen munaasabadda beelaha walaalaha ah ee la heshiisiinayay ayaa kale ahaa murile iyo mareyxaan kuwaas oo gogoshii nabadeynta ahaa loo dhigay isku saamaxay labada beelood heshiiskooda waxay ka soo saareen bayaan ku saabsan qaabka heshiiskooda oo u dhacay ujeedda bayaan labada beelood ee mareexaan iyo murale walaayada islaamka ee gado ayaa waxay u qabatay labada beelood dooro saddex beri socotay dooradaasi oo barbar socotay shirar wadahadal iyo kulamo gaargaar ah waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxay labada beelood ka heshiiyeen khilaafkii dhex yaalay qodobka labaad waxay isla qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka ee suuban qodobka saddexaad waxay isla qaateen garab istaagga jihaadka bariga afrika naf iyo maal intaba qodobka afraad waxay isla qaateen in ay beri ka yihiin gaalada iyo gaalo raaca qodobka shanaad waxay isla qaateen in la adkeeyo walaalnimada islaamnimada iyo wadajirka midnimada qodobka lixaad waxay isla qaateen ilaalinta dhirta iyo daaqa qodobka toddobaad waxay ka soo horjeedaan dhulboobka badda iyo biriga soomaaliyeed qodobka sideedaad waxay ka soo horjeedaan xadgudubka yuhuudda ay ka wado falastiin ugu dambayntii waxaan u mahad celinaynaa alle mahad alle kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin iyo qiyaadadeeda sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamka ee gado wabilaahi towfiiq bayaanka kadib waxaa munaasabadda ka hadlay nabaddoonno ka kala socda labada beelood waxaana hadaladooda ka mida bismillahi raxmaan raxiim ilaahaybaa weynaga haweyniga ahaa waayaan u mahad celinaynaa koonkan dhammaantii inta ku dhex nool abuu macnaha sameeyey iska lahaa ayaan marka hore u mahad celinaynaa kadib waxaan mahad labaad u celinaynaa walaalaha naga mujaahidiinta ee gogasha noo dhigay ee walaalahayn wixii naga dhex jiray ee xoogaa khilaafaadka ahaa sida wanaagga badan gogashu noogu dhigay na heshiisiiyey iyagaasaan u mahad celinaynaa annaguna waan ayidnay labadayna meeloodba khilaafka naga dhex jiray day maslaxad noogu dhammeeyeen waana ayidnay waana ku mahadsan yihiin waana sii xoojinaynaa hadii ilaahay yidhaahdo waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal waa mahadsantihiin dhammaan muslimiinta meesha isugu timid oo dhan mahad ilaahay bay u sugnaatay mahad bacdigeedna arrimihii waxaan u mahad celinaynaa walaayadii walaalaha ahayoo muslimiinta ahaa oo gogasha noo dhigay nana soo dhoweeyey waa u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa muslimiintii soo ajiibtay oo walaalaha ahaa dhan walbaba ha noqdeen arintii heshiiska ahayd oo labada dhinacba wixii xagganaga iyo wixii xagga qaraabada iyo walaalka muslimiinta ahba waa heshiinay waana soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale sheekh maxamed bashaar oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo munaasabadda goobjoog ahaa ayaa dhankiisa kelimad dardaarna u jeediyey beelaha walaalaha ah ee halkaa lagu heshiisiyey dadka walaalaha ee muslimiinta ee meesha isugu yimid heer xarako iyo heer degmo iyo heer labada beelood intaba oo meesha isugu yimid awalan waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaantaa ka bacdi islaax bayn annaas marka waa fariida waajib ah oo waajibaadka ilaahay subxaana wa tacaalana waa addoonsaday ka mid ah ahmiyadda uu leeyahayna aayadahaas qur-aanka ah ayaa kuu sheegayo xataa ninka iyo xaaskiisa markii ay isqabtaan wixii ay ku heshiiyaan oo islaax ah daati baynihim ah baa ilaahi subxaana wa tacaala ka cabira khayrkaas ahmiyadda marka uu leeyahay waxaa kaloo tilmaamaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi daatadiisa ayaa u quma oo u istaagay niman la yidhaha reer bani camr ibni cawf oo magaalada madiina meel la yidhaahdo quba ka deganaa baa wax dhex mareen hadday wax dhex mareenna nebiga asagaa u istaagay liislaaxi baynihim dhexdooda inuu soo hagaajiyo soo islaaxiyo cid kale umuusan wakiilanin sunnadaasi marka nebiga bay salafkuna raxmatullahi calayhi da'bigooda ahaa dadka muslimiintuna ay iska dhexleen oo tawaaruth ahaa ilaa yowmina haadaa dadku waa isqabanayaan waa sunna ilaahay oo rabbaani ah isku aragti maahan isku fakir maahan isku garasho maahan mar walba maaragtay maxaan ku rahdaa waa la isqaban labada isugu dhow baa isqaban iyo labada kala fogintaba muhiimada marka sharciga ah oo ilaahayna faray waa in la islaaxiyo dhexdooda islaaxu hadday qaataan waa khayr laakiin hadday qaadan waayaan fain baqad ixdaahumaa cala alukhraa faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaahi buu ilaahay ka cabira islaaxaas ilaahayna amray ee waajibka loo istaagoy ummad u istaagtay saalixiin ah in ummaddaasi maaragtay ay islaaxiso baa maaragtay maxaan ku rahdaa haddii mid ka mid ah labada daraf uu diido oo ka soo istaago baa ilaahay haddana amar wuxuu ku bixiyey daa'ifadii iyada la dagaalamaysay iyo muslimiinta intoodii kale inay iskaashadaan oy taa iyada la wada dagaalamaan mar hadday maarata maxaan ku dhaha baqyi la timid xadgudub la timid qooq la timid amar diida la timid waxa weya faqaatilu latii tabqii xataa tafii'a ilaa amrillahi ilaahay amarkiisa kaga hogaansamaysa ilahay ka cabira subxaana wa tacaala nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii uu magaalada madiine soo galay waxyaalihii magaalada madiine uu ka qabtay waxaa ka mid ahaa mujtamacii deganaa oo ka koobnaa saddex qaybood niman yuhuud ah oo dhowr qabaa'il ah oo kala duwan oo magaalada dhinac ka deganaa iyo nimankii ansaareed ee khasraj iyo ows ahaa oo deganaa meesha oo muslimiin iyo mushrikiin lahaa nimankaa ah reer ows iyo reer khasraj ee magaalada madiine deganaa ee loo soo haajiray ee loogu yimid dadna waa dad islaamo oo muslimiin ahaa dadna waxay ahayn dad mushrikiin ah saddexdii qole ee meeshaa deganeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhex dhigay heshiis iyo musaalaxa waa la wada heshiiyey bunuud baa la qoray heshiis baa la galay in magaalada la wada difaaco in maaragtay maxaan ku rahdaa diyada laysla bixiyo wax badan baa maaragtay maxaan ku rahaa nabiga uu ka sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ikhwaanay marka majliskeennan salka wuxuu ku hayaa masaladaas iyada ah adinku marka waxa weeyaan waxaan idin qusaynin oo aad beri ka tihiin oo xoolihiin aad ka dhaqanaysaan oo maaragtay maxaan ku rahaa aan dhib idinku haynin yaan idinka dhiganin buundo lagu gudba oo cadowgaasi maaragtay maxaan ku rahdaa uu idinkaga soo gudbayaysan noqonin wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas waxaana uu u dardaarmay labada beeloodba in ay ilaaliyaan qodobadii ay ku heshiiyeen isla mar ahaantaana diinta ay ku dhaqmaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh khyaari awlan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdu taxiya waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala mahadcelintaasoo bilow iyo dhammaasho midna aanu lahayn mar labaadka waxaan u mahadcelinaynaa akhyaarta khilaafaadka uu dhex maray dabadeedna ilaahay fadligii ka heshiiyey wixii dhex maray ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala isku tadbiiqinaya kitaabkiisa munasalka ah ayagoo meel dheer ka yimid masaaliixdooda caamka iyo waxyaalihii ka hallaabisay u saxaan waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayran intaa kadib akhyaarey waxaan filayaa wixii maalmahan socday bayaan ahaan aad u caddayseen waanuun maqlaynay bayaankaas marka wuxuu u baahan yahay ka rusheegis wixii lagu ballamay in laga run sheego si akhyaartii hore u yidhaahdeen qodobka koowaad dardaaranka iyo khayrkoo lasu sheegane muslimiinta kama dhargaan waxay u tahay nafaqo qofka yaqaano waxay u tahay xasuusin qofkaan aqoonin waxay u tahay barasho saas awgeed marka waxaan isu dadaarmaynaa taqwada alle subxaana wa tacaala inay laazino waxaa kaloo dadaarmaynaa ikhwaani in ilaahay uu tooba keeno subxaana wa tacaala diris wanaag waad sheegteen inaad ehel tihiin ummad wixii ka dhexeya idinka dhexeeyaan soo saas maheen marka inaan deriska ilaalino waxa iskuadiraya waa cadow cadowgu maanta wuxuu gaaray in qabiil qabiil dadka uu isigu diro jifi jifi inuu isigu diro maslaxadeena aan aragno maslaxadeena maxay tahay maslaxadeena waa maslaxad diineed wixii waxa weeyaan dhex galo oo aan isu daysano kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan wax ugu tanno asagaasaa cizi iyo sharaf u jirtaaye asagaan aadno cadowgeenana cadow aan ka dhigana muslimkana maciin iyo garab aan ka dhigana intaa haddii la helo waxaa soo baxayso ummad wixii laga rabaa soo baxayso oo ahaa ummad isku duuban oo hal ah oo hal magac leh oo cadowgeeda taqaano oo aan la soo geli karnaa noqonayna qodobka xigoon dadaarmaya waxay tahay heshiiskan oon maanta halkaan ku heshiinay waa heshiis aad u qaadeen beelihii aad odayaasha ka aheedeen aad mumaliinta ka aheed matalaysa aad u qaadeen weeyaan maxaa laga rabaa nin weliba oday halkaa markuu ka baxo inuu guri guri dul istaago uu yidhaahdo colaadii beelahan u dhexaysay way dhammaatay waxaana lagu bedelay nabad dadkii inay ka dhexeeyaan biyaha iyo daaqa wixii ummad ka dhexeeyey way naga dhexeeyaan ummadda saa in looga yeero ikhwaani fillah mas-uuliyadda idiin saaran a waxaa ummadda inaad khayrka horseed ugu noqotaan gaalada waxay ugu talagashay in ummadda jihaadka ka mashquuliyaan waxaan cayaar maana ogaada nimanka hadaf ay leeyihin nimankan maalin kasta isku hindirayo qadiyadaas ayadana waa inay jirto digtooni gaar ah waa inay jirto laga digtoonaado ummaddeena aan ilaashano nin kastoo oday ah ummaddii la raaciyey ha ka warqabo gaalnimada ha kaga digo islaamnimadana waxaa weeyaan ha u sheego ninkii dee kaa baxsado adiga waxaa weyan dushaada ma ah laakiin ummadda wax u sheeg horsheed u noqo khayraadka waxaa weeye dacwada u qabo dowladda u qabo diinta ilahi u sheeg subxana wa tacaala gudbaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala qadaayaadkaas saad nooga qaadeen inaad u horgelisaan waxaan ilaahay weydiisanaynaa cadowga nagu soo duulay oo waxaa weeyaan diintanada iyo dalkanaga iyo cirdiganaga iyo sharaftanada kusoo duulay inuu ilahay naga qabto subxana wa tacaala waxaan ilaahay weydiisanaynaa ummaddeena xaqa inuu xaqnimo ilahay uto subxana wa tacaala هذا وبالله توفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii faafareebka wararka caawa halkaas ayaynu ku soo gabagabaynay tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan lamid intaan ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام